dagaalkaayo oo ay soo weerareen maamulka gacanku sabayska ama gacanku rayska ee wilaaya galmudug iyo dowladda federaalka iyo kooxaha al-shabaab oo wada socda wasase rumahay laakiin dare weyn baa ka dhacday kuwa garabkooda kaashanaya oo iyaguna ka soo degay degmada aaqandala oo ah xuduudda bari ee gobolada puntland ee gobolka bari dhinaca xuduudda oo baddaana ah iyagana ka soo degtay arrinkaasu waa ka hadalay waana qorshe qorshaysan taasaa isugu soo baxday soo maaha intaa waxaan ku darayaa marka qore waa ogeero dagaalkoodu hadda waa la socday oo tobankii sano u dambaysay dagaalkoodu waa socday laakiin waxaa la yaabaa dowladdii soomaaliyeed oo soomaaliya lagaga saaray kumeelgaarka garawe wan iyo garawe two inay maanta dagaalkii qayb ka tahay oo ay shabaab la heshiisay taasaa mucjisada waxaa waxa la yaabaa hantidii soomaaliyeed oo beeshu caalamku ku bixisay magacii soomaaliyeed oo loogu talagalay in lagu difaaco dalka soomaaliya oo loogu talaga laba lagu keeno in hooyooyin soomaaliyeed iyo carruur soomaaliyeed lagu laayo iyo ciidan soomaaliyeed nasiib darro weeye waxaa kaloo wax lala yaabaa ciidamadii amisom weliba jabuuti amal baa wax lagu xalan jiray laakiin hadda ku fogaan mayo in istooradoodii balweyne intii rasaas laga soo raro la yidhaahdo dadka soomaaliyeed ee gaalkacyo ku laaya in ay ehlusunna wajamaaca walaalaha iyo ehlusunna wajamaaca ay qabtaan iyadoo ay ku qoran tahay calaamadda amisom iyadoona musiibo kalay noqotay halkaa waxaa ka caddaaday waxaa musuq maasuq dhacayo oo dhan iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed oo dhani socoto ka dhex socotaay waxaa mas-uulka xasan shiikh waa mas-uulka madaxweynihii hore soomaaliya xasan shiikh madaxweynihii hore weeye madaxweyne hadda maahan horta taa ogaada soomaalidu taariikhay qortaan oo hadda barxadaan hadda aan taagannahay madaxweynihii dowladdii hore soomaaliya kumeelgaarka ah mudane shariif shariif shariif xasan sheekh axmed shariif axmed sheekh xasan saas oo ma ahayn sheekh shariif sheekh shariifyada asgalay waa adag halkaan taagani isagoo lugaynaya bay halkaan keeneen way ugu dabaaldegeen oo soo garan maysaan yoola waa taageersan yahay oo ruuxdii soomaaliyeed ah hadda xasan shiikhna isagoo dadka leeyaa maanta laga qaylinaya labaa ka udhaxaysa nasiib darrada soomaaliyeed baa taasi ogaalahan waxaan leeyahay marka beesha caalamka waxaan u sheegayaa xashiikh watigiisii waa dhammaada waad ogtihiin cid inay kordhisa shalay olaala ma jirto hubkii aad bixiseen iyo lacagta aad bixiseenna soomaali baa lagu laynaya isagoo shabaab la shaqaynaya muxuu markuu gaalkaayalaynayo tayadna shalay baa la qabsadaya muxuu weerari waayey oo shalaa qabsadaya saa tayada soo garan maysaa waa hudu waa shalay afgooye xamar iyo afgooye waa isgeerona shabaab baa qabsaday oo maxaa looga qaban waayey war gaalkacyo maxaa ka qoray annagaa garana waxaa ka waday buntland baa ka soo wartay waxaan leeyahay marka dadka reer puntland iyo dowladda puntland iyadoo isku duuban bay difaacaysaa dalkeeda cindana weerar gardaraa kuma ahayn laakiin waxaan ballan qaadaynaa annagoo magaciina ku hadlayna inaannu difaacno dalka iyaga iyo dadka iyaga labadaba inta soomaali saa tahay oo kii hore oo aanu doorannay oo kumeelgaarka ka saarnay auna laynayo cid xamar naga aadaysaa ma jirto erga la xumayaana ma jirto barlamaan lagu darsanayaana ma jirto wax damoo la ysku darsanayaayo waa caddaanayaana madaxweyne jiraana ma jiro dadku waa inay dadka buntland baa hooyo soomaaliyow ah iyadaa laga hayi jiray iyadaa la isugu imaanaya wuxuu soomaali loo raba inay aan soomaali rabana waa shabaab waa lala diriraya saas oo maa ugu dambayntii waxaan baan u dirayaa shacabka reer puntland oo dhan waxaan ugu baaqayaa iyagoo wada wada jiro in dalka la difaaco oo laisgarab taaga ciidamada qaabka sida iyo dowladda loona horo naf iyo maal ciidamada dhiigga oo horaya dhiigga lagu shubay dadkaa bixinaya ilaa sida xasan shiikh oo kale intii ciidamadii shabaabka allahay oran weyno ciidan soomaaliya shabaab la diriray weeye kuwiinkaa gacanluwaay sacuudigaa loo raray adoo koodana waa dawaysanaynaano dhiigga idinkaa u shubaya soo maaha dadkana waa difaacayna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ilaa waa maqlaysaa haddana waxaan ku soo eedeeyaa nabadoon cabdikaafi caaqil garasho dheer buuna ku magac leeyahay waa ragga naadirkaada faraxinaysa hadda ragga ku haray wey
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعبك غير بوتلان